almuqaabalatu wa keyfiyatuha muqaabaladii iyo keyfiyadii muqaabaladas muqaabaladu waa kitaabkii aada qoratay iyo nuskhadii aada diyaarsateed samaysatay ood ku saxdo nuskhadii aad ka qoraysay taas baa muqaabalo la yidhaha haddaba bal siday u dhacaysiyo keyfiyadeedu ay tahay yajibu tan waajib bay kaba cabireenoo waxaa waajiba calaa kaatibi alxadiidi xadiidka kii qorayey bacda alfaraaqi intuu dhammeeyey dabadeeduu ka faaruqay min kitaabatihi qoraalkiisa muqaabalatu kitaabi kitaabkiisa inuu qaabiliyo biasli sheikhihi sheekhiisa asalkiisii uu qaabiliyo walow akhadahu haba qaato sheekhii hakaba qaato ha qaato xadiidkan ama kitaabkan canhu can isheykhi bidariiqi ijaazati ijaaso dariiqeedba ha kaba qaateen waxa weeye dee waxaa la doonayaa axaadiistan aada warinayso adiga kuu qoran ama aada xifdiyaysaa inay waafaqsan tahay sheekhan aad ka warinaysay sanadkiisa adee ade adigu isaga aad kaba warisay nawa axaadiisiisiyo inay dee si kasta ay hagaag u waafaqsan tahay taasna qoraalka hore uu sheekhu ama ninku kitaabka ha haystuu kitaabkii ha ka qoranayo sheekhuoo yeedhinaya ha ka qorayoba yeedhitaanka ha kuba qoraye waxyaalo dhaafayaa jira qalada uu gelayaa jiro adiguba imaka haddaad wax qorto dib oo aad u aqrido waxyaalo badanood ka boodbooday baad arkaysaa marka taasun in la qaato oo wixii qoraalka inta lagu kaabsoomo la wariye oo kale taasi iyada wax toosan maaha bal dee saasoo kale wax laguma warin karo waayo lamaba hubo riwaayadii ciddan aad wax ka warinaysay axaadiisoodii iyo tan inay iswaafaqsan tahay haddii taasi ay dhacdona culimmadu shuruudo adag oo aada u daqiiqa ayay waxa weeyaan u shardiyaan halkaa muqaabalo la-aan haddii wax lagu wariyo dadkii iyagoon muqaabalada iyo sixidan aan layman wax ku wariyeyna tasaahul weyn bay ahayd oo bal barkood axaadiistooda way celinayeen ama lamaba aqbalahayn dee haddii la aqbalina waa shuruudo aada u adag oo lagu yaraynayo saqad iyo qalab meesha dhaca bal haddaba markaa maxay tahay waxaa taasi kol hadday taasiisata loo baahan yahay inaad marka dhammayso dabadeed dib aad xadiis xadiis ugu eegtid waa sadar sadar kelimo kelimo iyo xadiis xadiis aada ugu saxdin wixii sheekhaaga nuskhadiisii ama kitaabkiisii ama wixii dee faraciisii la qaabiliyo laguba saxay keyfiyadeedna waa tan wa keyfiyatu lmuqaabalati muqaabalada keyfiyadeedu waxa weeye an yumsika inuu haysto huwa isaga iyo wa sheekhu sheekhiisu kitaabayhimaa labadooda kitaab xaalad tasmiici markan la ismaqashiinayo sheekhiibaa laga dhegaysan ama lagu dul aqri wayakfii waxaana ku filan an yuqaabila inuu qaabiliyo oo uuba saxo lahu isaga fiqatun ruux fiqo aakharu kale fii ayi waqtin waqtikii ka ah xaalal qiraacata macnaa waqti kastaba waqtigaa iyadoon waqtigii la xadidin dee waqtigu doona haba noqdo xaalal qiraacati waqtiga la aqriyayo ee sheekhii lagu dul aqriya ama laga dhegaysan aw bacdaha dabadeedba kamaa yakfi say ugu filan tahay oo meeshan ay ugu filanaysa muqaabal ahaan muqaabalatuhu kitaabkii aada qorateen nuskhadii ayd in lagu saxo la qaabiliyo bifarcin farac muqaabalin la qaabiliyo lagu saxay biasli sheekhi sheekha asalkiisa horta keyfiyada muqaabaladu maxay tahay waa ta ugu roonba ama waa keyfiyadu ay tahay koley dee keyfiyaadkii waa mid keliya ma noqonaye baltanuu inoo dhigtay adigii marka dhammayso dabadeed kitaabkii baad qaadan sheekhina kiisiibuu haystaa waa la aqriyayaa adiga waad la socotaa dee isna waa la socdaa sheekha haysta ama cid kaloo siqiya hadday hayso ama kaagaba ay hayso ay kuugu saxayso waa sax markaasaa la eegayaa bal dee muwaafaqadoodiio waa laysla eegayaa dhammaantay marka in la dhammeeyo intiibaa la calaamadsanay oo calaamad bay ku qori jireen daa'iro oo kale ay bal markaa hadhowna halkii laga wado waa halkii muqaabalada uu gaadhay oo way calaamadin jireen muqaabaladii halkaasay gaadhay waxaa iyaduna baltaasi weeye waxaa kaloo iyaduna suurtagala haddii kitaabkii sheekuba aanu jirin oo kitaab hore loogu saxay oo farac waatuu ka cabiray waa kitaab kaleo laga qorto kiisa hore loogu saxay oo la ogyahay inay iswaafaqsan yihin kan kale lagu saxo xataa adiga taas baa waxa weeye keligaaba aada haatide iyadna ay ku filaanta markaad keligaa ahanaysaa oo labadii kitaabood qaado ood adigu isu eegeyso kan iyo kanba aad isu eegeyso dee xadiis xadiis aada isugu eegeyso oo markaa wixii qaladana aada saxaysid taas hadday xataa adiga kaa dhacdo ama majliskii dee dersiga ay kaba dhacdo ama ruux kaloo siqi uu arrintii laba yimaado taas way ku filaanaysaa ee muhimka horta waxa weeye waa in saxid kitaabkii dib loo saxay oo loo hubsaday ay jirto oo loogu hubsaday kitaabkii kale ee asalka u ahaa istilaaxaatun istilaaxaat fii kitaabati alfaad aladaa'i wa kayriha alfaadan aynu soo marnay alfaad uladaa la odhanayey iyo keyrkeedba culimmadu istilaaxaad ay u leeyihiin oy tahay in loo baraarugo marka kutubtooda la daalacanayo ama la qoranayo halaba waxaa haalib noqday calaa kasiirin in badan oo min kutaabi alxadiidi xadiidka raggii qorayay kaba mid ahaa aliqtisaaru inay gaabsadaan cala aramsi ishaare iyo ramsi fii alfaadi aladaa alfaadan alfaad aladaa laydhaha waa markan uu ruuxu axaadiistii laga warinayo sida uu ku sheegayo bal riwaayadiisii hore waxay ahayd ta tilmaamaysa inoo caddaynaysa ee na tusaysa sida xadahanaa iyo akhbaranaa iyo anba'anaa iyo kuwaasoo kale ayaa alfaaduladaa laydhaha haddaba ikhtisaar ay ku gaabsadaan ramsi alfaada adaa markay qorayaan waa qoraalkii maaha hadalka taas baa in badan u qaalib noqotay fa min daalika waxaa ka mid ah annahum yaktubuuna waxay qorayaan oo dee kutubtii baan kuba arkaynaa bal ayaamihii aan mustakhrajka eegaynay ee sanadadii aan soo naqlinay barhkoodba kuba sugnaa alif xadaanaa maxay qoraan bedelkeeda sana oo dee waa intii ugu dambeysay labadii xarafee hore ay tuureen awna ama xarafkii damiirkii ugu dambeeyey oo intii ka horeysay ilaa sacdii bay tuureen xadaanaa sana awna marka la aqriyayo laakiin sana ma odhanaysid kolbay sani aad arkaysaay waa xadaanii halkeedii markaa ma odhanaysiye kelimada waad dhammaynaysaa qora markay aqrin noqoto akhbaranaana ana eeg naada iyo anaadu waxay ku kala duwan yihiin naada keliya ee damiirkoo keliya waa xadaanaa ikhtisaarkeed ama ikhtisaarkeed iyada anaadan hamsadii hore iyo damiirkii ugu dambeeye lasoo qaatayna waa akhbaranaa ramsigiisii ama ikhtisaarkeed aw arana ama abanaana barhkood qoraba aranaada oo dee ra'diin iyo hamsadii iyo damiirkii dambe lasoo qaato adigu bal waxa weeye ikhtisaarkaasaa jire laakiin marka adigu aad aqriyayso iyadoo dhan baad aqriyaysaa ee waa tani waa qoraalka un wax kale maaha taxwiilu lisnaadi ilaa isnaadin aakhar waa isnaadkii oo la wareejiyo isnaad kale marka ujeedadu xadiis baad waday sanadkiisii baad sheegtay xadiiskii baa sanad labaad leh intaanad matnigii gaadhin baad sanadkii labaad doontay inaad sheegto markaa sanadkii hore markaad gaadhay ama aad dhammaysay adigu aad soo gaadhin halkay ku kulmayeen labada sanad oo halkay ku kulmayeen ayaad joojinaysaayoo sanadkii labaadee isaguna xadiiskan dee lagu wariyey ee halkana ay iskaga soo dhacayeen baad u wareegaysaa taxwiilku waa taas haddaba taasna marka ay jirto yarmisuuna lahu waxay ishaaraan xa ayay ishaaraan wayamdiqu lqaari'u kii aqriyaya waa ku dhawaaqayaa biha xa'da haakadaa sanoo muxuu odhanaya xaa oo ujeedadu xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan marka halkii lasoo gaadho ay iskaga imanayeen weli matnigii oon la sheegin ayaa dib loogu noqonayaa sanadkii labaad markaas maxaa la odhanayaa xaa markaasaad kii labaad ku noqonaysaa muslim saxiixiisana kolkol baa xadiis keliya dhowr meelood ama afar ilaa shan goor inta duruqdiisa kala duwanee uu isu ixaal isku warwaredee markaa uu sheegayu soo celcelinayo intaanu matnigii sheegin ayaabuu isticmaalay bukhaari way ku yar tahay muslim bay aada ugu badan tahay muslim aad bay ugu badan tahay waxaa la arkaa safxana inaanay kaba marhnaan ama laba safxa anay ka wada marhnaan kolkol inay shanxa ay israacaan baba dhici karta muslim haddaba arrinkeedu waa taas waana la aqriyayaa oo xaa baa la odhanayaa waa min ataxwiil weeye ama min alxaa'il boo xaajisan jarat ilcaadatu waa arrin kale caadadu waxay ku dareertay oy ku socotay bixasbi kelimati qaalo qaalo kelimadeeda in la xasfo iyo wanaxwiha bayna rijaali isnaadi isnaadka rijaashiisa dhexdooda khadan xagga dhigaalka dee taa horeba waa dhigaalunbay ahayd qoraalka ee laakiin waa lagu dhawaaqayaa buu leeyahay qaaladaasoo lagama tegayo marka la aqriyayo wadaalika xadfiga caynkaasna waxa weeye waa liajli alikhtisaari gaabsasho daraaddeedunbay ahayd walaakin yenbagii waxaa habboon laakiin yenbagii lilqaari'i kii aqriyayay atalafudu biha inuu ku dhawaaqo tanna waa arrin kale oo muhim ah oo wuxuu leeyahay sanadkan dhexdiis sanadku waa taa aynu soo garanoo dee kollay sanad imarkay nagama qarsoona waa ruuxu qowlkiisanuu leeyahay xadaanaa fulaan xadaanaa fulaan ilaa laga gaadhayo saxaabigii oo xadiidkii lagaba gaadhayo taas baa sanad laydhaah haddaba qaalo ay tahay ku dhex jirta sanadka dee intaas jumashiisaa dhexdooda ayaa ay xadfaan qoraal ahaan laakiin markay aqriyayaan way aqriyaan waana ay tay in loo baraarugoo la aqriyo misaalkiina waa kan dhigtay mitlu qowlik ma bukhaariba qowlkiisii dee waa bukhaari oo cabdilla uu ku wariya xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf akhbaranaa maalik baa inoo taala soomaa halkaa labada udhaxaysa cabdullahi bnu yuusuf baa noo warramay marka cabdillaahi muxuu yidhi waa hadalkiisii baa la doonaya toddob waa maquul qowlkiisii waa maquul qowl marka ficilkii baa meesha xadfan qaala akhbaranaa maalikun fayabaqii cala alqaari'i waxa u habboon an yaquula inuu idhaaho qaala wuxuu yidhi akhbaranii akhbaranaa maaliku ninka hore hadalkiisii maaha waa cabdullaahi bnu yuusuf hadalkiisii waa maquul qowlkiisii marka ficilkiibaa halkan ay rideen dhigaal ahaan bay u rideenna waa la aqriyayaayo waxaa markaa habboon inuu yidhaaho qaala akhbaranaa maalikun qaaladaasna waad meesha kuma jirto kamaa jarat ilcaadatu caadadu siday ugu dureertay bixadfi annahu annahu oo la xadfo fii awaaqir ilisnaadi isnaadka dhammaadadiisa ikhtisaaran ikhtisaar ahaan waa sida imika halkii xadiidkii aynu soo marnay ee labadii xadiidee ma akhrajahu shaykhaani ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala tii horena wuxuu yihi maa rawaahu muslimun ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala waa awaaqir alisnaad qaaladaa horteeda ayaa annahu baa taal icraabtu waa siday kuba hagaagayso qoraal ahaan bay xadfeen ee in la aqriyo way habboon tahay oo inaan laga tegin weeye oo markaa maxaa la odhanayaa halkaasoo kale a iminka xadiidkii maa rawaahu muslimun ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama maytaasi ana rasuulalahi waa caadi labadaa ana rasuulalahi qaala iyada annadii way taalahay laakiin waa tan dambe uu isagu dhiganayaba eg waa can abi hurayrata marka sanadkii laodhanayna inta sanadkii uu inaga maqnaa waa sanadka aakhirkiisa taa sanadkii laynooma sheegin oo haddii can abi hurayrata qaala qaala rasuulullaahi bay odhanayaan soo maaha marka halkaasaa la odhanaya can abi hurayrata annahu qaala anahu mislu can abi hurayrata qaala ay annahu qaala fayanbagii lilqaari waxa u habboon annudqu dhawaaq biannahu ku dhawaaqo fayaquulu wuxuu odhan annahu qaala wadaalika kaasna waxaa weeye qaaladan meesha ama annahuda lasoo qadaraya waa tasxiixan lilkalaami hadalkii oo la tasxiixinayo min xaysu licraab marka laega icraab ahaan hadee icraab ahaan can abi hurayrata qaala kollay waa icraabteedii waxay ku toosnaanaysay ku hagaagaysaa ama tarkiibkii uu saliib ku noqonaya annahu oo meeshan la yidhaaho annahudiina way xadfeen laakiin markaa waa la aqriyayaa buu leeyo lagama tegayo alrixlatu fii dalabi alxadiidi socodkii iyo rixlayntii loo rixlaynayey xadiid dalabkii ee uu ruuxu uga tegayey beledkii beled kale uu u tegayey si uu culimo joogto uula kulmo axaadiista uga soo aqristo ama cilmiga laqad ictanaa way u dadaaleen ay u cinaayoodeen salafunaa salafkeennii bilxadiidi xadiidka rasuulka ururintii iyo barashadii iyo dadintii cinaayatan cinaayo laysa lahaa nadiirun wax loo dhigaaba ama nadiir iyo u dhigma aanuu jirin wasarafuu waanay u iileenay ku bixiyeen fii jamcihi jamcintiisii iyo wa dabdihi dabdintii xadiidka la dabdinayey min alihtimaami ihtimaam xaggii iyo waljuhdi juhdi iyo dee intii karaankooda ahayd iyo walwaqti waqti maa laa yakaadu waxaanu uga dhowaanayn yusadiquhu inuu rumaysto alcaqlu marka la eego dee aragda taraajimtooda mashaqaadkii iyo dhibtii iyo waa ay markaa ku gaadho xadiis ururintii si ay uguba dadaaleen meelahay u mareen waxaad tiraa malaa waxaanu suurtagalba ma aha ayaaba dee ay markaas iyagu heerkooda uu ahaa oo dee aad tira suurtagalba ma ahaba iyaga kaba dhacay fabacda an yajmaca intuu ururiyo dee waana siday culimmadu marka horeba aadaabta inoogu dambaysa oo iyadoo cilmi aad beledkaagiiyo joogto aad ka helayso cilmi aad ka helaysay beled kale inaad u doonato taasi horta ma habboone wixii beledkaagiiyo dabdi dabadeedna beledadii kale uu qabo weeyo taasaa dee aadaabtii xadiidkaba ayadoo way noo dambaysay adabkaasi fa bacda an yajmaca intuu ururiyo dabadeed axaduna xadkood uu urursado kulansado alxadiida xadiidka min shuyuukhi beledii dadkii beledkiisan sheekhadoodii ayuu yarxalu u rixlaynayay ilaa bilaadin bilaad iyo wa aqdaarin aqdaar ukhraa kale oo qariibatin dhow aw baciidatin durugsan oborkaday rixlada dhowr iyo toban sanadood ku jirayaan socodka liyaakhud alxadiida xadiidka si uga qaato min shuyuukhi tilka albilaadi sheekhyada bilaadda uu tegayo sheekhyadooda wayatajashamu wuxuu isku kalifayey oo uu dee xambaarayuu taxamulayey mashaaqa safari safarka tacbiyadiisa iyo rafaadadiisa weliba safar ah dee safarkoodii ah aan keenan ahayn maanta muriixa ruuxuu xiska fuulaya markay dhici karto halkay bil ku gaadhi jireen aad saacada ku gaadho ama dee mashaaqa safari iyo wa shadafa alcayshi caysh adeegii shadafu alcaysh waa yubsuhu wa shidratuh binafsin weliba iyadoo taas ay dee naf ay ku qaabilayaanba naf raadiyatin raalli ah oo arrintaa ay raalli ka yihiin bal ay macaansanayaan ku raaxaysanayaan kolle dee xadiidkii rasuulka ururinayaan waqad sanafa wa alifay alkhadiibu khadiib albaqdaadiyu khadiibkii baqdaad reer baqdaad waa imaamkaasa kitaaban kitaab buu alifay samaha uu ku magacaabay alrixla fii dalabi alxadiid jamaca waa ururiyeyna kitaabkaa fiihi kitaabkaa dhexdiisa min akhbaari asaxaabati saxaabada akhbaarteed iyo wataabiciina taabiciintii iyo faman bacdahum ciddii ka dambaysay akhbaartoodii maxay ahayd fi rixlati rixlada iyo socodka iyo bixidda xadiis dalabkii loo baxayo xeraynta akhbaartoodii ku tacalluqsanayd rixladii fii dalabi alxadiidi ayaa muxuu ku ururiyey maa wax yucjibu cajab gelinaya mee yacjabu uu la yaabaya alinsaanu insaanku lisamaaci maqalkiisa dee uu la yaabayo bal umuuraha dhacay faman axaba ninka jecelaada samaaca tilka alakhbaari axaadiis ama wararka ah iyo bal akhbaartii rixlada weeye maqalkeeda jeclaada akhbaarta ashayiqati xiisaha leh naftu ay u xiisoonayso ashayiqa facalayhi korkiisa waxaa bidalika alkitaabi kitaabka uu leeyahay khadiib oo dee waxyaalaha u badan waa kitaabku kitaab weyn maaha waa jis dhexdhexaada uun weeye maantana waa madbuuc doctorka nuuruddiin citri baana taxaqiiqiisa horta dee haddaan cid kalena aanay qorin oonamaya taxaqiijin oonay madbacayna waa dabcaadkii ugu horreeyey kitaabka horta isaga ayaaba lahaa dee horta dabcadan anigu haysta amaan arkay waana akhbaar dee akhbaartii rixlada waxaa kuga sugan dee ninkii xadiis keliya bal inuu rixleeyo masaafo dheer dee saxaabadii baabay ahayd barkood middan u socday iyo dee dadkii kaba dambeeyeyba iyo dee akhbaar kala duwan nin dee ninkii uu soo rixleeyey markiiu beledkii soo galay ama janaasadiisa ay kaba hortimi halkaa xusn dee ilaah u og yahay qalbigiisa uu galay aduu akhbaaro kala duwan akhbaartii rixlada ayaa kuba sugan kitaabkaas ee wuxuu leeyahy ninka doonaya akhbaartaasi bal kitaabka ha daalacdo fa inahu munashidun waa wax nashaad gelinaya lidulaabi alcilmi cilmiga dadkii dalbayay shaaxidun soofaynayana oo afaynaya lihimamihim himamtoodii oo sare u qaadaya muqawin xoogeyn licazaa'ibihim casimooyinkoodii oo dee rixla waxaaba kuba soo bilaabayaa nebi muuse rixladiisii uu khadir uba rixleeyey taas weeye uu socday oo iyadmaa saas u ah halkanba oo bise bukhaari ba kitaabka cilmiga uu kuba soo arooriyay qisada anwaacu tasniifi fi lxadiid bal marka uu ruuxu maqaam iyo mansilo sare cilmigii kaba gaadho doono inuu isagu wax qoro qaybihii xadiidka markaa tasniiftiisu ay u kala baxaysay iyo marka axaadiisa wax laga qorayo kutub looga dejinayo axaadiisa yajibu waxaa waajiba calaa man shaksi yajidu helaya fii nafsihi naftiisa almaqdirata awood iyo karti cala tasniifi tasniif uu karayo oo dee uu wax alifi karayo filxadiisi xadiidka iyo kayri xadiis iyo kayrkiiba dee waa cilmi waa wuxuu kuba sugnaado uma idaa uhilta sanif tamharow suyuudi oo kale markaad ehel u noqoto maha dee adoon weli bislaan eh wax alif marka waayo maahir baad ku noqono had iyo goor idilaaca badanee taaliiftan iyo tasniifkani keenaya iyo ururintan iyo kalaamkii dadka o dhan ood wada daalacan wixii halkan hortaa la qoray oo dhan ayaa wuxuu keenaya cilmigiiba hagaag kugu sugnaanayaba uma haddaba waxaa korkiisa an yaquuma inuu uqumo bitasniifi waxalifin wadaalika kaasna waxa weye tasniifku daynay waa inay faa'iide ay soo kordhinaysaa jirtee lijamci lmutafariqi waa fawaaidda ay leedahay ama waxyaalaha ay tahay dee in loo ihtimaamo si ay faa'iide u noqoto waxan dambe ee ruuxu qoraya wixii baahsanaa ururintii waa dee qasad iyo ama maqsad buu noqon taariiftoo faa'iide ay kuba yeelato wa tawdiixi lmushkili kii ishkaalka lahaa caddayntii oo kale taas iyo wa tartiibi hayrilmuratabi ku aan tartiibsanayn oo la habeeyo oo la tartiibiyo wa fahrasati hayrilmufahrasi ku aan fahrase lahayn oo kutubtii horaa oo fahrase loo yeelo mimaa kii ka mida yusahilu u fudaydinaya calaa dalabati alxadiidi xadiidka dadkii dalbayey alistifaadata minhu faa'iidaysi lagaba faa'iidaysto biaysari dariiqin wa aqrab waqtin dariiqka ugu dhib yar iyo waqtiga ugu dhow ee marka loo dhib yareeye loo soo saalo sidee kutubta imanka faarisiya waxaas ay sameeyaan walyaxdar ha digtoonaado ikhraaja kitaabi ay min ikhraaji kitaabi weye kitaabkiisa inuu soo saaro qabla tahdiibihi tahdiibkiisa waa intaanu taxriirin saxin saafi yeelin iyo wataxriir iyo wadabdi dabdintiisa iyo taxriirkiisa hortee ujeeddadu markuu qorayba isagoon hagaag ugu laamin u sixin qaladkiisii u toosin oon dee hadiyo goor wax uga goyn wax ugu kordhin oon saa ku taxriirin inuu soo saaro uun ha ka digtoonaado taasi waayo hadiyo goor waa waxaan dee dhammayn buu noqonoo dhici kartaa dee isagii ama demi weynna u soo jeeda taasoo dee aan wax faa'iideeye wax nafcio u yeeshaana aanu jirinba walyakun ha noqdo tasniifuhu tasniiftiisu fiima yacumu nafcu waxa nafcigiisu badan yahay oo wataktiru faa'iidatu faa'iidadiisuna ay badan tahay ha noqdo oo waxyaalaha dee dadku in badan ay kuba intifaacayaan taa ha u qasto hada waqad ifham hada waqad sanafa way alifeenoo alculamaau culimadu alxadiida xadiidka calaa ashkaali noocyo iyo ashkaal mutanawicatin kala duwan famin ashhari anwaaci tasniifi fi lxadiidi xadiidka marka la eega tasniiftan wax loo alifay ee kutub loo dejinayo ama kutub la qorayo axaadiiseed qaybaha iyo dee si ay u kala baxdo kuwa ugu mashhuursan waxa kaba mid ah maa yeli alif aljawaamicu kutubta jawaamicda la ydhaahdo marka maxay yihiin aljaamicu jaamicu kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo yajmacu fiihi uu ururinayo mualifu mualifkiisu jamiica alabwaabi abwaabtii jirtay dhammaanteed uu ku sheegayo markaasan baa jaamic loo yidhi wax kastuu kulminaya abwaabtii oo dhan hadday fiqi tahay hadday abwaab kalaba tahay baa ku sugan أباabتي oo miن الcقاaئد والعباadaaتi والمucاaمaلaaتi والصyar jaمcu sira والمanaaqibi والرiqاaqi waa waxyaalihii dee dadka qalbigooda jircinaye tarkiib iyo tarhiib ay kuba sugnaayeen والfitani وأkhbاari yوم القiyاamة miثlu jaamiع صaحيiح الbukخaarي waa jawaamiع bay dhahaan waa nooc ta'liifeed ee ruux hadduu dee iskuba dayiyana waa taasoo dee aanu kutub badanoo taa loo alifaya jirto waa bal nooc iyo dariiqo taas kutubta caynkan ee abwaabtii kuwalansatay intoodii badnayd jawaamic bay yidhaahaan almasaaniid almusnadu kullu kitaabin kitaab kasta weeyo jumica fiihi lagu ururiyey marwiyaatu kulli saxaabiyin saxaabi kastaaba wixii uu warinayey calaa xidatin gooni ahaan loogu ururiyey min kayri nadari iyadoon la eegahayn ila almowduuci mowduuca aladii mowduucaasoo yatacallaqu fiihi alxadiidu xadiidkii uu ku tacalluqsan yahay horeynu usoo maray musnad kolli tacriifkiisa marka wuxuu leeyahy un saxaabi kastaaba wuxuu warinayaa meel keliya lagu sheegayaa lama eegayo ma baab salaadeed ba baab soom ba abwaabtii iyo mowduuciisu marka laba xadiid oo aad u kala fog yihiin labadooda mowduuc ayaaba isku xigaya kol haddii saxaabi keligii uu wada warinayay taasna musnad baa la yidhaha sida musnadka imaam axmed oo kale assunan wahiya alkutubu kutubta weeye sunantu almusanafatu la alifay ee calaa abwaabi alfiqi fiqiga abwaabtiisa salaadii soomkii cibaadaadkii adigu iyo mucaamalaadkii umuurahaas litakuuna si ay u noqoto kutubtaasi mastaran mastar ay ugu noqoto lilfuqahaai fuqahada fi istinbaad ilaxkaami xagga axkaamta ka qaadashadeeda laga qaadanayo wa takhtalifu waxaanay kaga duwantahy can iljawaamici kutubtii jawaamicda ahayd biannaha sunanta sida abi daa'uud iyo laa yuujadu lama helayo fiiha dhexdeeda maa yatacallaqu bilcaqaa'idi wax caqaa'id ku tacalluqsan iyo wasiyari waalmanaaqibi wamaa ilaa daalika adigu kitaabka dee tirmidi waa kan jaamic baaba la yidhaha sunanna halaba yidhaaho isagu tafsiirkii buu leeyahy raqaa'iqdii buu leeyahy fitantii wax kasta waa leeyahay oo waa kitaab jaamicaba isagu laakiin markaan eegno kuwo kale sida dee nasaa-i iyo abi daawuud oo kale iyo waa kutub dee loogu talagalay inay axaadiistii dee axkaamta ee u ahaydba dee istinbaadka dee maha saas uba ahayd in lagu ururiyo waxyaalahan kale ma kulansanayso bal hiya maqsuuratun waxay tahay mid ku kooban uun calaa abwaabi ilfiqi wa axaadiis ilaxkaam sanbaa sunan kuwaasaa la yidhaahaa iyadna waa nooc anwaacdii taaliifta kaba mida milu sunani abi daawuud walow abi daawuud ee mujaladka ugu dambeeya ama qeybta ugu dambeyso aan yarayn xagga camdulmacbuudka marka la eegana dee waaba mujaladka ugu dambeeya oo laba juz kaba kooban kuwa hore waaba jususee oo ka afariyo tobnaad haddii ajsaadiisin dee kowkood ilaa afariyo tobanka la gaadhsiiyo taas in intiisa badan baa adab buu leeyaho kitaab adab baa la socda oo kolley ka baxsan axaadiistan laakiin dee waxaa u qaaliba taa kale waa adigu laakiin kitaabuladab waa u dambeeya dee aad u fara isaguba badan xadiistiisu aana yarayn almacaajimu almucjamu kullu kitaabin kitaab kasta weeye jamaca fiihi mualifu mualifkiisuu ku ururiya alxadiida murataban xaaliya isagoo ku tartiibsan calaa asmaa'i shuyuukhihi sheekhyadiisa magacyadood calaa tartiibi xuruuf iljaa iyagoo weliba lagu tartiibinayo xuruuf iljaa haaliban mitlu mucaajim athalaatati litabaraaniy wahiya almucjam alkabiir waalawsad wasagiir ee kutubtan macaajimta iyo mashiikaadka kuwa la yidhaahya waa isla wada sibay ku yimaadaan mucjamku muxuu noqonayaa ninkani kitaab xadiisuu dejinayaa axaadiisa aada u kala duwan oo barhkood dee aalaafase mucjamu dabaraani alkabiirba dee waaweyn balkiise yare dee kun xadiis waa ka sarreeya ka yar kadhaxna waa kumayaalisna ka weynna waa kaba sii wanyaayo dee imanka intuba waa wada madbuucbe kaas waxa weeye ayuu ururinayaa laakiin muxuu ku salaynayaa sheekhyadiisii sheekhyaduna wuxuu ku tartiibinayaa magacyadoodiibuu dee xuruufulhijaabu ku tartiibinaya sheekhi hamse ka bilaamayey wixii uu ka warinayey sheekhyadiisii marka hadhow sanadkii waa soconayaa saxaabigu ninkastuu noqon karaa ee isagaa sheekhiisa axaadiistii uu ka wariyey buu sheegaya marka mucjamkiisa yaroo kale wuxuu ku dadaalaa inaanu xadiid iyo laba ka badnaan waa axaadiista kunka kaba badan xaafidna xajarna maalin buu ku aqriyay beri isagoo dhiba safar ahaayo shaam joogay waxa weeyaan ama dee maalin yaama odhan de waa jalse fadhi bay ahayd laga dul aqriya ama isaga inuu aqriyayaba adigu laakiin waa jalse keliya bal markaa kitaabkia maxaad qaadan magacuu ku bilaabaya sheekhaa xadiid ama labuu ka warinaya wuu dhaafaya haddana xadiidayta badanna markaa waxay soo xulanaya xadiistoodii yar ama ay la gooni noqdeen ama qariibkaba ahayd bay xulanayeen qol hadday taatay haddana xadiid sheekh kale oo isna xadiisu inuu ka wariyo sanadkii weeyaan marka hadda waa sheekhiisa weeye sheekhadiisaa taa ku tartiibsan macaajin bay dhahaan kutubta mashiikaadkuna waa saasoo kale ay mashiikaadka yidhaahaan balawata alcilalu cilashay kutub alcilal iyo alkutubu kutubtii weeye almushtamilatu iyada waa tii baabkii cilasha aan soo marayo kulansanaysa cala alaxaadiisi axaadiisi almacluulati waa lafdigii uu lahaa adama haboona luqa ahaan almacluulati la cilaynayay maca bayaani cilaliha iyadoo ciladeeda cadaynteedna ay laba socoto wadalika milu cilal ibn abi xaatim walcilal daaraquni ibn abi xaatim kitaabkiisu ma weyne oo laba juz buu ku madbacaysan yahay balla horta dee dabacaadkii hore la madbaceeyey sharxiyo yaryaroo imaka usoo baxay ama dee hore rag hore ay lahaayeen oo imaka aanay dee mooye horta wax ka madbaceeyeen way jiraan sida ibnu cabdihaadikiisaoo dee juska hore yaan arkay daaraquni kitaabkiisa waxaan filaya mooye dee inay wada dhameeyeen dee waa kitaab weyn qayb weynna way ka madbacaysan tahay waa suurtagalna kitaabka o dhanba inaanay intaasi ahayn bal waa kuwaasba iyaguna waa kutubulcilal oo dee iyadna waa kayfiyo ama nooc iyo shakli wax lagu alifo markay xadiis noqoto alajzaau aljuzu kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo saghiirin yar oo jumica fiihi lagu ururiyey marwiyaatu raawin raawi wuxuu warinaya waaxidin keliya oo min ruwaati alxadiidi xadiidka ruwaadiisii kaa mida aw jumica fiihi lagu ururiyey maa yatacalaqu waxa ku tacalluqaya bimowduucin waaxidin mowduuc keliya calaa sabiili istiqsaa iyadoo xeeldheeraan dariiqi ay too dee ujeeddadu la tatabucayo mowduuca wixii ku wariyo ku soo arooroyo aan wax sidaasa lagaba tegahayn mithal juz-i rafcilyadayn fi salaat ajsaadu aad bay u badan tahay kolle cilmi weyne waa ku jira ajsaada xadiidkaolo dee in badanoo ka mida aan laynoo madbacayn dee waxaa la madbaceeyena inteeda badana inaan aragbo inayna soo gaadhine ama waxa weyaan raawi keliya ayaa axaadiistii uu lahaabaa la tatabucaya matalan waaba adigoo idhaa xudayfat ibnuyamaan axaadiistiisa uu warinaya saxiixayn kuma sugan waayo saas cibaaro saasa qora inuu alifin oan arko bal markaa taas waxaad tatabucaysaa wixii isagu saxaabigani warinaya marwiyaadkii saxaabigan ama raawi keliya oo ka dambeeyey baabaad odhanaysaa marwiyaadkiisii dee khaasatanna waa ninku axaadiistiisu markaan aada u badnayn ayay taasi suurtagal noqonaysaa inuu dee jus yar noqdeen ama waxaaba lasoo qaadanaya mawduuc dee rafculyadayn oo kale salaada dhexdeeda waa jus madbuuc oo kale alqira'a khalfa alimaam waxa weeyaan waa isaguna jus-u isaguna leeyaho madbuuca dee bukhaari leeya oo kale iyaduna bal adigu ajzaacaynkaasoo mawduuc baa la qaadanaya mawduucii baa la tatabucaya wixii ku soo arooraa la sheegaya kaasna ajzaa bay yidhaahaan aladraaf adraaftii kullu kitaabin adraafna waa kitaab kastoo dakara fiihi musanifu ninkii alifay uu kuba sheegay darfa kulli xadiiin wey waxa weeye xadiid kastaba daraftiisii aladii darafkaasoo yadullu tilmaamaya calaa baqiyati intiisii kala tilmaamaya soo harsanayd uma yadkuru wuxuu sheegayaa asaaniida kulli matni matni kastaba asaaniidiisii oo min almutuuni mutuunta uu soo dhigtuu qeyb ka soo dhigtay kaba mida imaa mustawciban inuu yahay mid dhammaynayo wuxuu asaaniid lahaa aw muqayidan ku qeydaya lahaa iyadii oo ku dee markaas bibacdi kutubi kutubta barhkeeduun asaaniidiisii uu ku lahaa sheegi milu tuxfat alashraaf bimacrifati aladraaf lilmizdi oo maxay kutub aladraafna ay tahay waa iyadna si ayde amaha dadkii ay waxu alifeen culimmadu oo dee kutub kala duwanna maanta horta kan iyo waa kuwa ugu mashhuursan iyo kitaabka uu naabilisi leeyahay bal markaa isaguna dakhayr lmawaaris la yidhaaho ka yar kan waana umuhaadka lixda ayay ku kooban yihiin xadiis buu soo dhiganaya qayb ka mida matalan waa inama alacmaalu binniyaat axaadiisna wuu soo wada dhiganaya dee kutubta uu doonayey markuu xadiidkii in ka midoo intii kale lagu garto uu dhigto xadiiskii ma dhammaynayo marka iyaga muxuu samaynayaa asaaniiddii uu lahaa buu tatabuc ayaa wada sheegaya halkaa dee kolna waxay noqotaa kitaab kuma qaydno waa asaaniiddiisii guud ahaan kolla san dee tuxfatul ashraaf oo kale umuhaadku ku kooban yahayoo markaa xadiidkaasi meelaha uu kaga jira iyo cidda warisay asaaniidoodoo dhan raggaa dee umuhatusitale bukhaari iyo muslim iyo dee afartii kale asxaabu sunan ayuu sheegaya waa sida tuxfatulashraaf yahay waana kitaab madbuuca maanta afariyo toban mujalladna ku madbacaysan uu lana socdo xaafid ibnu xajar dee tacliiqaadkiisii anukatu diraaf cala aladraaf oo kale taasna ay laba socoto dee ama tacaqubaadkiisii iyo tambiihaadkiisii iyo umuurahaasi haddaba kaasba weeyaanoo in xadiidkiiaa la dhiganayaa sanadadiisina kutubtaa dee uu markaa uu ku qeydnaa kitaabkani ayaa wixii sanade uu ku lahaa xadiidkaasi oo markaa xagga waa dee xadii matni laguma dhamayn lakiin sanadkii baa la dhamaynaya kuwaasna waa kutub aladraaf baa laydha almustadrakaat almustadraku kullu kitaabin jamaca fiihi ururiye weeye mualifu alaxaadiisi axaadiisi allatii axaadiistaasoo istadraka uu haleeshiisanayey ee uu soo haleeshiisanayay calaa kitaabin kitaab aakhara kale oo mima faatatu axaadiistaasna ay ka mid tahay waxyaalihii ka tegay mima oo axaadiisa min alaxaadiis allatii faatatu isaga dhaaftay calaa shardi iyadoo weliba shardigiisiina uu markii hore kitaabkiisadu shardiyeyna gaadhsiisan mislu lmustadraki cala saxiixayn ila abi cabdillaahi alxaakim sadreg hore inuu soo maray kalaamkii sadreg wuxuu ka dhigan yahay matalan kitaab baa nindejinaya nindabaa dabadii imanayo markaasi shardi baabu lahaa wuxuu leeyahay axaadiidtii saxiixaydun baan sheegaya markaasaa markuu arkay axaadiis badan oo saxiix oo kaloonu isagu sheegin ayaa dee uu isaga kitaabkii qoraya uu leeyahay axaadiistaasba dee shardigiisii bay gaadhsiisaydoo inuu sheego ayay ahayd taasna waxay laasimaysaa hadduu ninku islaasimiyo inuu yidhaha waan wada dhammaynaya oo dee waxyaale ay kaba tagaan bukhaari iyo muslim ismay laasiminoo dee isaga markaa istiraagiisani dee kolley may ahayn oo isagii iyagu kol haddaanay odhan anagu waan wada dhammaynaya waxbaan ka sheegaynaa yidhaaheen imanka wax la yidhaha maxaad kan u sheegi weyday ma taa laba almustakhrajaatu mustakhrajaatna horaynu u soo maray iyadna waa dariiqo kale oo wax lagu alifo almustakraju kullu kitaabin kitaab kasta weeye oo kharaja fiihi uu soo saaray mualifuu ninkii dejiyey axaadiisa kitaabin kitaab axaadiistii uu ku soo saaray ligayri laakiin keyrkii u sugnaado min almualifiina mualifiintii ka mida biasaniida asaniidna uu ku soo saaro linafsihi naftiisa u sugnaatay min gayri dariiqi almualifi alawali mualifkii hore dariiqiisii iyo sanadkiisii aan ahayn horeynu iyada cibaaradan sharaxeediyateeda usoo ogaanay ninbaa kitaab dejinaya axaadiis kitaab kale maalan nin dambe oo bukhaariba ka dambeeyey ayaa kitaab dejinaya uu mustakhraj cala albukhaari ku magacaabayo axaadiistii bukhaari buu soo dhiganayaa mid mid buu usoo dhiganayaa marka laakiin asaaniiddii bukhaari kuma warinaye asaaniid uu isagu leeyahay oo hadhow sheekha macahu inuu la kulmaa la arkaa ninkan dee mualifkee hore fii shaykhi shaykhiisa uu kula soo kulmo aw man fowqo ama ciddii ka sarraysayba iyada taa horeynu masalada iyo fawaa'ideeda usoo aragnay milu mustakhraja cala saxiixayn liabi nucaym alasbaani bal ujeedadu wuxuu leeyahy waxyaalahaasi waa kayfiyaad ama duruuq wax lagu alifo wixii doonayay inuu axaadiis alifana wadooyinkaa waa raaci karaa ama qaybahan waa la iman karaa e haddii qayb kale uu arkayo inay muhim tahayna iyadna way u furan tahay laakiin umuurihii ay culimmadu iyo duruqdii ay ta'liifkooda uu dhacay xadiidka ayay kuwaasi kuwii wahamsanaayay kaga mid yihiin almabxaث الraabic wallah subxaanه wataعalى aclam ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا المبحث الرابع مبحث في أفراد صفة رواية الحديث xadiidka warintiisa la warinayo bal kayfiyadiisa iyo sida loo warinayo ama sida lagu warinayo xadiidkii taas ayuu mabxadkeedii yahay ama lagaga hadlayaa almuraadu bi hadihi atasmiya cibaaradan ah sifatu riwaayati alxadiidi waxa looga jeedo tanna sida baabkii kan ka horreeyu aad ama mabxadkii kan ka horreeyu soo koobi doonaa oo umuuro badan oo dee culimmadu ay kutubtooda mustalaxa kaga hadleen oy baxsiyeen uu iska dhaafi doonaa sababtu u dhaafi doonaana waa hadalkan uu sheegay ee xagga hoose uu kuba sheegayoo waqtigeennan umuuro badan oo dee waqtigoodii hore culimmada ama waqtigii riwaayada daruuri ahaa laga maarmaan ahaa oo xadiidka dee kuba tacalluqsanaa siay u warinayaanoo maanta iyada aan daruuri ahayn baa jirta saa daraaddeed buu isaga soo koobi doonaa marka wuxuu yidhi almuraadu bi hada alcunwaani cunwaankan ah sifatu riwaayati alxadiidi waxaa looga jeedaa bayaanulkayfiyati kayfiyada caddaynteed alatii kayfiyadaasoo yurwaa biha alxadiidu xadiidka lagu warinayo iyo waxa weye waalaadaabi aadaabtii caddaynteed alatii aadaabtaasoo yembaqii ay habboon tahay ataxallii sifow bihaa iyada lagu sifoobo oo ruuxii cilmigan ku shuqloona ama daalib ha noqdo ama ninkii dee waxa weeyaan isagoo mudariskii ama kii dhigayaba haba noqdo muxadiskii ah adigu inuu ku sifooba ay habboon tahay iyo wamaa yatacallaqu bidaalika umuurahaas xagga marka la eego kayfiyada xadiidka lagu warinayo umuuraad kuwaa ku xidhan iyo xaggan aadaabta waxyaalo kale oo kuba tacalluqsan taas bay ujeeddadan looga leeyahay ama looga jeedo sifatu riwaayat alxadiid tahay waqad taqadama waa hormarayoo shay-un shay min daalika umuuraha kaba midina fi lmabaaxisi asaabiqa mabaaxisii kuwan ka horreeyey umuuro ku tacalluqsan kayfiyada riwaayadu iyadu way inoo horreysay ee waa umuuro markaa kale oo iyagu taa inoo soo hormartay aan ahayn ee wa ilayka maa baqiya daba waxaad qaadataad dhegaysataad fahamtaa wixii soo hadhay ayaa halkan lagugu sheegayaa intii uu weliba sheekhu ka sheegayay hal tajuusu riwaayatu araawi min kitaabihi idaa lam yaxfad maa fiih hal tajuusu miyay bannaan tahay riwaayatu raawi raawiga riwaayadiisa min kitaabihi kitaabkiisa uu wax ka wariyo idaa lam yaxfad haddii aanu xifdisnayn maa fiihi wixii fii dhexdiisa kitaabka ku sugnaa dee hore waqtiyadaa horeeta jirtay waxayd kutubtan maanta inta la madbaceeyey qaybo badan oo ka midana hagaag looba dabdiyey ee ruuxu intuu iska soo iibsado uu haysanayo ee ruux kastaabana agtiisa ama dee fii mutanaawalil aydi ahba taasi may jirin wuxuu nuskhadiisa tacab iyo dhib buu ku helayay axaadiistii isagaaba qoranayay inta badan waxa weeyaan bal walow dee iibna kolkol iyadoo qaaliya laguma helayay marka uu qortuu saynu soo marray dabdinayuu kitaabkii sheekhiisa ee qortay ama furuucdii laguma saxay ama usushiisii uu waafaqsanaa ayuu ku saxayay markaasaa uu taas buu deeta kitaabkaasuu haysanayu hadhowna marka uu isagu warinayay dadkii kale uu gaadhsiinayo uu kaba warinayay marka waxa uu leeyahay cunwaanku yahay hadduu ruuxu waa kitaabkiisii caynkaas ahaa ee u qortay ee uu dabdistay axaadiistiisi way u qoran yihiin oo dabdi kitaab baa jira laakiin dabdi sadri ma jiro axaadiistan korka kama hayo ma xifdisna inuu kitaabka caynkaasa ee waxa weeyaan uu isagu intuu ictimaadsado uu axaadiistiina ma haye se wuu qortay oo axaadiistii uu qortay uu ka wariyaa miyay u bannaan tahay isagaa taa sheegi doono wuxuu idhi haadaa kaasi amrun amr weeye waana waqtigoodii hore wax dee jiray imika waqtigeennana aan iman ahayn ikhtalafa fiihi alculamaau culimmadu ay iskuba khilaafeen fa minhum waxaa ka mida man shadada mid aada u sii adkeeyey halkan oo fa afrada ku xadgudbay jaanibkaa tashdiidka wa minhum waxaa ka mida man tasaahala ku fudaydsaday oo waxyaalahan aan inta badan eegin ictibaarin oo fafarada markaa isna gaboodfal ka dhacay oo gaboodfalay wa minhum dad culimmadii waxaa ka mida man ictidala ku isagu dhexdhexaystay oo ama ictidaal laba yimo fatawasada labadaa bayna alifraadi watafriid dhexdhexaystay dee hadiyo goorna waxaaba la yidhaha alxasanatu bayna sayi'atayn xasanadu laba sayi-a dhexdood bay tahay ifraadkii wuxuu noqon jaanib madmuuma tafriidkina jaanib madmuuma markaa dee wixii dhexa ahaa ee wasadka ahaa ayaa khiyaartii noqon haddaba intuba culimmada ka mid weeye isagaana say kalayiin yar koobid noo sheegaya isagoo soo koobi fa ama almutashadiduuna qolooyinka iyagu mutashadidiinta ahaa faqaaluu waxay idhahdeen laa xujata xuja kuma sugna oo xuj ilaa fii maa rawaahu raawi raawigu wixii uu wariyo uun mooye min xifdihi xifdigiisa uu ka wariyo raawigu wuxuu xifdisan yahu xifdigiisa ka warinayo baa la ictimaadsan ee kitaab aanu waxa ku jira korka ka hayn suurtagal ay tahay haddii uu gacantiisaga ka baxay in takyiir iyo waxyaalo kale ina waa kan oo axaadiistii korka kama haye lagu korkordhiyo oo waxyaale laga bedbedelo takyiir uu kuba yimaada ay suurtagal tahay markaa ma ictimaadsanayo kaa kama warinaye xujadu waxa weeye waa wixii uu xifdisan yahay uun wiya daalika can maalikin wa abi xaniifata wa abi bakrin asaydalaaniyi shaaficiyi qolooyinkan labadaa imaam maalik iyo abi xaniifa iyo ninka abi bakar la yidhaaho maxamed ibni daawuud asaydalaani daawuudina waa lagu yaqaanaye ayaa waxa weeye oo dee shaaficiyadii adigu aimmadeedii fuqahada kaba mid ah waqtigiisii markaa ama qafaal almarwasina asxaabtiisii iyo talaamidiisii raggii ugu waaweynaa kaba mid ahaa kaas baa isna qowlkan laga soo naqliyey kuwaasi waa mutashadidiin hoodee iyada haddii taa la yidhaaho dad badan oo axaadiistoodii intay dabdiyeen laakiin aan korka ka hayn oo dabdi kitaaba uu sugnaadaa meesha ka baxaya waa tashadud wa ama almutasaahiluuna kuwa iyagu tasaahulka iyo fudaydsiga badan la yimi fa qowmun qowm weeye rawow wariyey min nusakhi nuskooyin gayri muqaabalatin mid la saxay oo la qaabiliyo oo usuusheedii ama lagu saxay aan ahayn me muqaabalati biusuuliha usuusheedii mid la qaabiliyey muqaabaladu say tahayna horeynuu soo maray mabxadkii kan ka horreeyaan ku soo maray aan mid la qaabiliyo usuusheedii aan ahayn bay wax ka wariyeen minhum ibnulahiica ibnulahiica kuwa ka mid ah wa tasaahulkiina waxa weeyaan kolley xagga bal dee baabkii kayfiyadii riwaayadee u horreysay markii aan waacda xadiidka kaba soo baxnayna waan kuba soo maray oo waxa weeyaan markii uu shuruudda raawiga inoogaba soo hadlayey bal ciddii dee riwaayadiisa ay tasaahul uu ku sugayay inaan riwaayadooda la ictimaadsanayn markuu inoo soo sheegayeyna waaynu taa waxbaynu ka soo aragnay haddaba tasaahulkii wuxuu ka dhigayaa nuskhadii buu qortay sheekhiisii ama isagoo yeedhinaya ha ka qorto ama si kaleba ha u qortee waa qortay waxaynu soo marray inay lagama maarmaan ay tahay qoraalka hore ruuxa waxbaa dhaafi kara had iyo goor ruuxii wax qorqoraa taas waa dareemaayo safxadii maka aad qortay haddaad ku noqoto waxyaalaha aad ka boodaad arki akhdaa jirtaad arki oo u baahanba dee in la dabdiyo la soxo haddaba in markii ay qorteen dabadeed waxaynu ahayn soo marray inay laga maarmaan qoraalkaa dabadiitay muqaabala muqaabaladuna waa iyadoo loo eego xadiis xadiis iyo dee loogu eego kitaabkii asalka u ahaayee sheekha asalkdee nuskhadiisii ama furuucdii laguba saxay ama usuusheedii ay la midka ahayd ee iyadaba lagu saxay taas inuu eegu weliba mid mid ugu eegiyo xadiis xadiis marka uu arkay inay dee iswaafaqsan yihiin si kastaba iyo jaanib kastaba ay isu waafaqsan yihiin ayay nuskhadii noqonaysaa taa la ictimaadsanayo hadhow uu wax ka warin karo ee iyadoona muqaqoratay uun laakiin wax muqaabalo aanu kuba samayn oon dib loogu saxayn oon la ogeyn say u waafaqsan tahay asalkeedii ay u waafaqsan tahay ayuunbay wax ka wariyeen nusqooyinkaas bal markaa taasna waa tasaahul iyaa weyn baa ku sugan waana tafriid iyo gaboodfal waana nooc dee iyada riwaayadiisa ama dee taasoo kale culimmadu ay diidayaan oo ay mancinayaan in sidaa wax lagu wariyo waxaanu qolooyinkaa ku daray ibnulahiica kolley waa nin caalim ahaa qaadina waqtigiisii masar ka ahaa oo culimmadii waqtigiisiina marka la eego ee waaweyneyd kaba mid ahaa ee mar dambaa idigu ay ku timi ikhtilaad iyo waxyaale ay ku yimaadeen kutubtiisii oo gubatay daraaddeed say yidhaahaan dabadeed baa markaa riwaayadiisa dambe ayay culimmadu daciifiyaan ama waqtiyadaa hore uu caadiga ahaa eenay waxaanay kuba iman wixii lagaba wariyey waa riwaayo xoog badan oo sidaa daraaddeed cabdullaahi ibnu mubaarak iyo cabdullaahi ibnu wahbi iyo cabdullaahi ibnu maslamat ibnu qacnab iyo qolooyinka cabaadiladaasi waxyaalahay ka wariyeen waa riwaayadiisii hore oo culimmadu way xoogeeyeen taasoo maaha xadiidkiisa la daciifiyo markaa laakiin halkan wuxuu kaba dhigayaa ninkaasi bal taasi waa jaanib kale oo dacfi nooc kale ah weeye laakiin tan uu imika soo dhigtay waana hadalkii dee ibnu salaax iyo ay halkan yidhaaheene waa inuu nusqooyin aan laba sixin oon la ogeyn lagu sixin usuusheedii hubmaan muqaabalo lahayn inuu ka warin jiray wax taas bay imika uu leeyahay waana qeyb dee tafriid ah ruuxa caynkaasna riwaayadka lama aqbalo laakiin hadalka caynkana sarkashiisa uu soo naqliyo uu ka soo naqliyey mizi oo kale wuxuu ka cabiraa xikaayada caynkan in nadar ku sugan yahay waayo ibnulahiica kaana min ala'imati alxufaad buu mizi kaba cabiraa waa imaamyadii xufaadaha buu kaba mid ahaa arrintana kitaab aan la sixin iyo nusqo aan laku sixin asalkeedii inaan wax laga warinayn mid ka qarsoon isaga may hayn oo taas isaga jahli kama hayn ama kama qarsoonayn ee wuxuu leeyahay in riwaayadiisa dee kalaamka xaggu kaga yimid jaanib kalay ahaydba n waana waxa weeye dadkan isaga wax kaba warinaya sababteedu hadday dadkii marka dambe laba kulmay ahaayeen ee ikhtilaad ku yimi ama marka horeba dad ducafo ay ahaayeen dee taas iyada riwaayada waa la celinayay ama raawiga cadliga ah ee horena looba kulmay wuxuu ka warinayo waa la aqbalayayo aduu balmisi wuxuu yar diidan yahay in ibnulahiica la yidhaha habkanuu ama san ayuu ku dhaqmi jiray la yidhaha taas buu diidan yahay wa ama almuctadiluuna almutawasiduuna kuwa iyagu dhexdhexaadkaee muctadiliintii wahum ljumhuuru jumhuuru alculamaa weeyaane faqaaluu waxay yidhaaheen idaa qaama raawi raawi haddii uu ku kaco u qumo fi taxamuli xagga warinta iyo walmuqaabalati sixidda nuskhadiisa uu ku saxayo nuskhadii asalka u ahayd bimaa taqadama wixii inoo soo hormaray ee markaas mina shuruudi shuruudii ah shuruudda waxyaalahaasna horeynu dhammaan u soo marray jaasat iriwaayatu riwaayadii way bannaanaanaysaa min alkitaabi kitaabkiisa ka wariyo in kastaba yaanu xifdisnaanine bal hadduu marka horeba raawigii dee shardi shuruuddii raawigan riwaayadiisa lagu aqbalayay uu dhammaysto nuskhadiisana nuskho muqaabalo ay tahay iyada inuu kitaabkiisii ictimaadsado waaw wixii ku sugnaa wariya isagoo xifdisayna way bannaantahay dee horena waxaan u soo aragnayba xadiidka saxiixa markay dabdi u shardiyeen dabdigu inaanu ahaynun dabdigii xifdigii axaadiista korka laga wada hayay ee kitaabka dabdigiisina inuu halkan noqonayo isna dabdi yahay oo kitaabkiisii hadduu dabdisto axaadiistiisii saxdo ususheedii uu ku saxo ilaaliyo uu taqyiir iyo waxyaalahaas inay ku yimaadaanna kaba ilaaliyo kitaabka uu wax ka warinaya isagoon axaadiistiisii xifdisnayn wuxuu noqonaya in xadiidkaasi xadiid haddii shuruuddii kalena la wada helo xadiid xujo oo dabdigii waa jira dabdigii ruwaaddu taas baynu soo marayba marka haddaba jaasati riwaayatu min alkitaabi kitaabkii in wax laga wariyaa way bannaanaanaysaa wain qaaba canhu kitaabu kitaabku gacmihiisa ha kaba baxo oo ha ka maqnaadaba idaa kaana alhaalibu laakiin marka uu gacmihiisa ka baxuu ka maqan yahay idaa kaana alhaalibu waxa weeye idaa kaana alhaalibu hadduu yahay waxa badan calaa danni danniga u haalibihi salaamatahu markaas salaamatahu kitaabka fayoomidiisa uu ka fayoobi uu ka nabadgalay min atagyiiri doorin la dooriya wa tabdiili tabdiil wey laa siyama weliba khaasahaan in kaana hadduu yahay miman laa yakhfaa calayhi tagyiiru haaliban miman duul uu ka mid yahay laa yakhfaa aanu qarsoonayn oo calayhi isaga korkii ataqyiiru doorinta wax la dooriyo wax lagu kordhayaa wax laga gooyaa haaliban inta badan anay ka qarsoonayn weliba waxa sii dee arrintaasi ay sii noqonaysaa muhim oo dee riwaayadiisa laga warayana ay aada u sii banaanaanaysa ee aadna loogu sii ictimaadsan haddii kitaabku aanu gacmihiisa kaa bixin hadalba ma jiro kitaabkiina uu dabdiyey kitaabkiina uu kiisii uu dabdistay yahay laakiin haddii lagaba caariyeysto ama si uu gacmihiisa ugaba baxo uu kuba soo noqdu kaba warinayo haddii uu yahay dee waxa weeyaan danniga qaalib ay u tahay hagaag ama malo adag loo malaynayo inaan wax taqyiiri kuba iman weliba gaar ahaan hadduu ninkani waxa taqyiiriga kitaabkiisa ku yimaada inkastaba axaadiidta korka yaanu kaina aanu markaa markaaba garan karo oonay ka qarsoonaaneen in wax laga wariyaa kitaabkii way bannaan tahay xukmu riwaayati dariir alladii laa yaxfadu maa samica xukmu riwaayati dariiri ninkii indhaala ah riwaayadiisa xukumkeed alladii dariirkaasoo laa yaxfadu aan xifdisnayn maa samica wixii uu maqlay naruux hadduu indhala yahay axaadiistiisii uu korka ka hayo hadalkama taagno dabdigii sadrigu dee waa u xasilay waana taam waxna waa ka warin karaa waa la ictimaadsanayaa dadka indhaale axaadiistooda korka kaba haya ee in badanoo ruwaaddii ka mid ahaadna wasfiga way kuba sifoobeen laakiin ninkii waa indhala yahay axaadiistiina waa maqlay waa loo qoray waa loo dabdiyey ee laakiin axaadiistan ma xifdisna hadhow axaadiista ma lagu dul aqriyayaayo ma laga naqlinayaa taas weeye adigu markaa fiqradan waxay kuba tacalluqsantahay waana sheegayaa wuxuu idhi ida stacaana hadduu kaalmaysto addariiru ruuxii indhaha la-ah alladii dariirkaasoo laa yaxfadu aan xifdisnayn maa samica wixii uu maqlay aan korka ka hayni bisiqatin ruux lagu kalsoon yahay halkan baa la ictimaadsanayaaye nin lagu kalsoon yahay fi kitaabati alxadiidi xadiidka qoritaankiisa alladii xadiidkaasoo samicahu uu maqlay iyo wadabdii wa fii dabdii dabdinta xadiidka la dabdin iyo walmuxaafadati cala alkitaabi kitaabka ilaalinta la ilaalinayo la haynayo laga bal markaa aan cid kalena iyo gacan kalena waxa weeyaan la gelinahaynba waxtaada uu ixtiyaadoodana oo macnaha bal yar xirsi iyo taxari uu laba yimaado cinda alqiraa'ati caleyhi marka lagu dul aqriayo baxaysu meeloo yaqlibu uu qaalib noqon calaa dannihi malihiisa uu qaalib noqon salaamatahu ma salaamatuhu fayoomidiisa iyo nabadgelka uu ka nabadgelay kitaabkiisan iyo waxa kuba sugan min ataqyiiri doorin iyo waxaa lagu dul aqriayaa saxat riwaayatuhu cinda alakhar riwaayadiisu way ansaxaysaa culimmada intooda badan agtooda wayakuunu wuxuu noqon kalbasiiri kii indhaha qabay alummiyi jaahilka ama ummiga ahaayoo kale aladii laa yaxfad isba axaadiistiisa aan xifdisnayn waa nin dee basiir oo ummiga ujeeddadu axaadiistiisii waa u qoran tahay laakiin ma hayo taa xukumkii buu la xukum noqon bal masaladu waxa weeye ninkii hadduu dabdi sadri leeyahay indhaha la-aa waa caaji waxbaa laga warinaya de waa cumda kol hadduu xifdisnaa axaadiistiisii qataade iyo balo yidhi raggii dee amsaashooda ay yidhaaheen way dhala-ayeedna saas baa shanigooda uu ahaa haddii laakiin aanu xifdi lahayn oonu axaadiistii xifdisnayn laakiin uu qortay dee isaguna ma qorana waa loo qoray ninkan qoraalka tawaliye iyo dabdinta iyo muqaabaladna waa ruux siqa ah haddaanu siqa ayn lama ictimaadsanayo waa nin siqa ah wakhtiganna waa wakhtigii hore ee kutubta ruuxu nuskhadiisa uu qoranayay axaadiista munshiiqadiisa uu ka warinayo dee uu qoranayay ee bal markaasaas haddaba ayn nin siqaana uu waxyaalahaas uu markaa ugu wada kaco umuurahaas uu la wada yimaado marka dambe lagu dul aqriyana meeshii taxari uu jiro iyo hubsasho bal markaa keenaysa in la yidhaaho wax takyiiri meeshii ma jiraan ninkaasi waa nintaa dee basiirka ummigun buu la mid yahayoo riwaayadiisu way ansaxaysaa kaasna cinda alakar riwaayat alxadiidi bilmacnaa wa shuruuduha xadiidka warintiisii la warinayay macne iyo wa shuruudu riwaayati alxadiidi bilmacnaa wayo shuruuddii ay lahayd riwaayada xadiidka la warinaya macne lagu warinaya oo xadiidka lafdigiisii dee waxa weeyaan uu u xifdiyey ama uu hayay ee uu wariyey kuma warinaya macnihii buu soo qaatay bal taa xukunkeedu wuxuu yahay haddii la idhaho way badnaantayna shuruudda ay leedahay taas buu baabkeedii yahay maya fiqradani ay tahay amamaka intana ku tacalluqsan tahay ikhtalafa asalafu salafkii ummaddu way iskhilaafeen fii riwaayati alxadiidi bilmacnaa warinta xadiidka macna lagu warinayo wa minhum waxaa ka mida man manacaha kuwa diidayba xadiidka lafdigiisii ha la ilaaliyo si lagu maqlay uun waxa weeyaan ha loo guto oo faaddaha kamaa samicahadiiba wa minhum man jawazaha waxaa ka mida culimadana ama salafkii ka mid ah ku isagu baneeyey alriwaaya bilmacna isagaa sii tafsiilina wuxuu yihi alif wa manacaha waxa manciyey daa'ifatun koox min asxaabi alxadiidi xadiidka asxaabtiisii ka mida waalfiqhi fiqiga asxaabtii iyo walusuul macnaa labada fariiqba fuqaha iyo usuuliyiin iyo fariiq iyo muxadisiinba qolooyinkaba mida ayaanay banaaninbe iyagu waxay yidhaaheen meye xadiidka sidiisii un ha lagu wariyo yaan macno laguba warinin minhum ragga waxaa ka mida ibnu siriin oo dee isagu taabicigii macruufkaa mashhuurkaa waa abubakrin alraaziyi isagu waa nin dee ka dambeeyo dee raggii hore haba ahaadee oo dee kollay usuuliya oo xanafiyadana culimmadoodii kaba mid ah aimmadooda qolooyinkaas baa kaba mid ah oo yidhi lafdigun ha la ilaaliyo waajaazaa waxaa baneeyey oo way baneeyeen jumhuuru salafi waalkhalaf salaf iyo khalafba intoodii badnayd oo min almuxadisiina wa asxaabi alfiqi waalusuul dawaa'iftiiba ka wada mid ah muxadisiin asxaabu alfiqi walusulba minhum waxaa ka mida ragga a baneeyey al-a'immatu alarbacatu afartii imaam ee madhabaa lahaa matbuucada laakiin se waxa weeye badnayntaasi waxa weeye idaa qadaca ruuxani hadduu jasminayo goynayo arraawi raawigi riwaayada macno ku warinayay biadaa ilmacnaa macnihii inuu gutay oo haddii dee aanu waxa weeyaan yaqiininayo ama jasminayo inuu xadiidka macnihiisii sidiisii u soo naqliyey oonu ka kala tegin oo macnihii dee macnihii isku xidhnaayo taas ee uu goynayo wax dee xadiidka lafdigiisii inuu ka tegay laakiin macnihiisii uu asiibay markaas bay yidhaaheen way bannaan tahay kolley shuruudna way leedahay uma ina man ajaaza riwaayata ciddii bannaysay riwaayo bilmacnaa macna lagu wariyo ishtarada laha shuruudan shuruud buu u shardiyey wahiya shuruuddaasi waxa weeye an yakuuna raawi raawigu inuu yahay oo uu yahay caaliman ku isagu aqoon u leh ama caabil alfaadi alfaada iyo wamaqaasidiha ujeedooyinkeeda oo ruuxani ruux dee ummi aanu ahayn ruux dee cilmigiisu bal wax hadduu leeyahayna cilmi kooban uu yahay aanu ahayne nin aqoon u leh alfaadan iyo luqad luqada bal alfaada iyo ujeedooyinkooda iyo macaanideeda nintaas horta khabiir ama xagga aqoon sare ule waa inuu yahay an yakuuna waa inuu yahay khabiiran innaas waa nin caalim ku ah macrifo ziyaada awlaa khabiir ku ah bimaa yuxiilu waxa bedela macaaniyaha macaanideeda oo ujeeddadu alfaadiina waa garanaya iyo macaanideeda iyo maqaasida wixii ay lahayn wixii macnaha haddii dee lalaba yimaado doorin ku keenaye bedelayena wuu garanayaa marka taas bay u bannaanaanaysaa ruux hadduu shuruuddaa lagaba helo ama labadaa shardi inuu xadiidkii macno kuba wariyo welibana dee umuuray ka soo reebaan oo umuurtan uu inoo sheegayo way ka soo reebaan waxay ka soo reebaanna waxyaalihii alfaadooda lagu cibaadaysanayey oo se dee adkaartii oo kale iyo waxyaalaha caynkana alfaadoodan bay cibaadadu ku jirtaa lagu cibaadaysanayaa kuwaasoo kale macna laguma warin karo lama bedeli karo waxyaalaha dee iyagana jawaamiculkalim laguma tiriye rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee isaga ahaaba waxyaalihii rususha kaleba lagaga fadilay isaga u goonida ahaa hadduu ruuxidhaa macnan ku warinayaa macnihii ballaadhnaa ee alfaadan ilahayd inama dhammayn karo macnihii waa meeshii dhinmayo nuqsaani ku imanaysaa marka alfaadaha jawaamiculkelimna iyada sideedaa loo daynayaa macna laguma warinayo bal markaa arrin saddexaadna waa tan inoo soo socotuu sheekhu inoo sheegi doono umuuraha marka lagaba tago ruuxii aqoonta lahaa weeye tanna markaas caalimka ahaa alfaadahan iyo macaanideed iyo madluulaadkeeda garanayay garanaya waxaa macnaha bedelaye doorinaya iyo waxaan doorin ahayn ruuxa caynkaasa ayaa inuu macno ku wariyo ay markaa u bannaanaan haadaa kaasi kulluhu dhammaantii waa xaggaa waa la warin karaa dee imaka aan leenahay shuruuddan loo dejiyey iyo umuurahaasi waa fii kayri lmusanafaati kutubtan dadku ay dejiyeen axaadiidtoodii ay ku dabdiyeen ay kuga qoraan wixii aan ahayn ee axaadiidtii kor iyo laga hayiyo taasba ahayd ama alkutubu almusanafatu kutubtii la alifay ee musanafada ahayd falaa yadeede axaadiisteedina ay tahay nusqooyinkii waa la dabdiyey waa la hayaa waa mutawafiro markiiba lafdiguu heli karaa taa kale waxaaba dhici karta ruuxa kuba kelifayay axaadiis uu hayo xifdiyey laakiin marka alfaadeedii uu kala iloobay macnaheediina aanay ka qarsoonayn uu garanayo waxay macno ahayd oo kale ayaa maslaxadan si loo helo ayaaba loogu baneeyey ruuxii laakiin imanka kitaabkii had iyo goor mutawafirkaah ee lafdigiisii markiiba lasoo qaadan karayay way kaba duwan tahayoo wuxuu idhi ama alkutubu lmusanafatu kutubta musanafada ah falaa yajuusu ma bannaano riwaayatu shayin shay warinteed minhaa iyada kaba mid ah bilmacnaa macna in lagu wariyaa wa takyiiru lalfaadi alfaadii doorinteedna ma bannaana allatii fiiha dhexdeeda kutubtaa kuba sugnayd wain kaana bimacnaha waxaan lagu bedelay macnaheedii ama alfaadani macnaheedii ha kuba sugnaato waana kan sii cileeyo wuxuu uhi lianna jawaasa riwaayati riwaaye bannaanideed bilmacna macno lagu wariyo oo macnaa in xadiidkii macno lagu wariyo bannaanida ay bannaanayd ee la baneeyey kaana wuxua lidaruurati baahida loo baahan iyo daruurada oo xadiidkiisii dee loo helo macnihiisii laftigiisii baa ruuxii kaba qarsoon uu soo xaadirsan waaye macnihiisii si fiican buu u garanayaa markaa maslaxadaas ayaa dee jirtay oo iyo daruuradaas baa loo baneeyeyba idaa qaabat markay ka maqnaato weeye axaadiistaas cani raawi raawiga ka qarsoonaato kelimatun kelima min alruuxa ku xambaara jirto taas ba yidhaha waa ibnu salax iyo kollaysa yidhah wayanbaqii waxa habboon liraawi raawigii u habboon bilmacnaa macno ku warinayay an yaquula inuu yidhaaho bacda riwaayatihi alxadiida xadiidka intii uu wariyey dabadeed aw kamaa qaala aw naxwa aw shibha ujeedadu dee xadiidkii macnuu ku wariyey laftigiisii maaha markuu xadiidkii soo naqliyo ee uu hagaag u soo dhammaysto dee macnihii uu warinayay ha raaciyo aw kamaa qaala ama ha raaciyo naxwahu saasaa rasuulka ilaahay baylama xadiidka ama ha raaciyo shibhahu taas haba raaciyo way bal markaasoo wixii macno ku wariyo waxaa la mid a haddii shaki ka galo lafdigii macnuu kuba lafdigii si isuu soo noqonaya macno kuma warinaya lafti alfaadii ka mid a shaki ka galay taasna aw kamaa qaala uu odhanaya laakiin xadiidkii dee sidiisii usoo naqliyey lafdigiisi aan waxba kaba tegin waaba isagoo dee imaka soo naqliye man camila camilan laysa calayhi amruna fahuwa radun waa cibaaradiisii dee xadiidka kutubta uguga sugnaa haddana aw kamaa qaala oo kale uu yidhaaho taiyadu dee maaha maxalkeed ma aha qul aw kamaa qaala waqul akhiiran aw kamaa qaala mid weeye waxaad macna ku warinaysa ad odhanaysaa laakiin umuurihii kale laftigoodii si uu ahaa lagu soo naqliyey aw kamaa qaala lama odhanayo allaxnu fi lxadiidi wa sababu bal laxnigii xadiidka la laxninayay iyo sababtii uu lahaa alaxnu fi lxadiidi xadiidka laxnigiisan dee waa ayalkhadaw fii qiraa'ati laxnu fi lxadiidi waxa weeye ayalkhadawge fii qiraa'ati aqrintiisa marka aad aqriyayso ad si uu ahaa icraabtii aad qalad kaa dhaco khada halkaa kaaba dhaco taas baa waxa weeye ama dee icraabyi haddaanay ahaynbo dee khada sarfii meeshii aad kuba kacdo ou kaaba dhaco taas baa laxnigu horta yahay xadiidka ein laxni xadiidkuna la mid ma aha hadal kale oo ama aada aqriyayso ama kitaab kale iyo kalaam kale oo cid kale ay tidhiya dee ama kutubtii fiqiga marka cibaaraadkoodii la aqriyayo walow laxnigu meel kastaba dee wuu ceeb yahay ama foolxumo yahay ama tan tan waa xadiidkii rasuulka rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kalaamkiisii baad soo noqonaysaa waxaad leedahay sidaasuu yidhi dee si haddii aanu si u yidhiba ahaynba deedna aan rasuulka ilaahay waxaanu odhan kaba sheegayaad noqonaysaayo way ka khadarsan tahay hadal kale oo laxni kaa dhaco iyo qalad uu kaa dhaco tani way ka khadar badan tahay haddaba khada iyo qiraa'ada xadiidka la khada'ayo wey waa abrasu asbaabi laxn laxniga asbaabtiisa waxa ugu muuqasho badani cadamu tacallumi naxwi wallugati naxwada iyo luqadoo la baran oo ninkii dee xadiidka ku shuqloonaa oo haddana naxwadii iyo luqadii adigu hagaag aan u dabdin oo ka baran qadar uu dee laxnigii kaga baxsan karo maaha dee inuu caalim ku noqdo taasi waxba ujeeddadu waa qadar uu kaga badbaadaya laxni xadiidkii kaba dhaca oo xadiidkii rasuulka laxni kagaba dhaca uu ka badbaadayo uu kaba barto isticmaalkood helo wa calaa daalibi alxadiidi xadiidka ninkii dalbaye waxa ka mid ah may korkiisa waxa ah an yatacallama inuu barto min alnaxwi wallugati naxwo iyo luqo xaggeed kaba barto maa yaslamu bihi wuxuu kaga badbaadayo eeg lama laha dee weligaaba ku dhex jiro dee caalim halkaa kuba noqo laakiin qadar fiican oo ruuxu uu kaga badbaadayo inuu kaba barto min alaxni laxni xadiidkii rasuulka uu kaba dhaca aqrintii iyo tasxiifi doorin uu dooriyo dee lafdiga haddaanu sidiisii si aan hayn ugu dhawaaqo waa tasxiifkii iyo doorintii bal taas